alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina muxamedi wacalى aalihi wa saxbihi ajmaciin waa cashirkeedii saddexaad kitaabkii almuqadima alajurumiya fi cilmi اlcarabiya si guud waxaynu usoo tilmaanay kitaabku inuu ka hadlayo afar masأala soo ma alkalaamu wama yatacalaqu bihi alcraabu wama yatacalaqu bihi iyo alafcaalu rafcan wanasban wa jazman iyo alasmaau rafcan wanasban wa khafdan saddexdaa afartaa mas'alo waxaynu ka soo baxnay laba mas'alo oo ka mid a mas'alada koowaad maxay ahayd alkalaamu wama yatacalaqu bihi saddex mas'alaa hoos imanaysa masalada labaadna maxay ahayd alicraabu wamaa yatacallaqu bihi waxaa hoos imanaysay iyadana saddex mas'ala soo maha casharkeenna saddexaad wuxuu iska noqon doonaa isku xidh aynu isku xidhayno waxa weeyaan casharkii koobaad iyo casharkii labaad iyo casharka soo socda casharka koowaad muxuu ahaa alkalaam wamaa yatacallaqu bihi casharka labaadna muxuu ahaa alicraabu wamaa yatacallaqu bihi casharka soo socdaana waa maxay waa baabu macrifati calaamaat alcraab marka ha lala socdo waxaan ka hadli doona marka arrimo muhima waxaynu soo sheegnay oo casharkii ugu horreeyey aynu ku soo sheegnay qaybaha kalaamku uu isaga imanayo amba aqsaamu lkelima inay tahay saddex qaybood ismun wa ficlun wa xarfun jaa-a limacnan soo ma saddexdaa qaybood bay kelmaddu u qaybsantaa saddexdaa qaybood qayb kastoo ka mid ah waxaynu usii qaybinaynaa baynu nidhi saddex qaybood ayaa loo sii qaybinaya soo ma intaynaan qaybinin saddexdaa qaybood ismun haddaynu dib ugu noqonno tacriifkiisa maxaynu soo tilmaanay inuu ahaa kalimatun dallat calaa macnan fii nafsiha walam taqtarin bizamaanin wadcan waa kelmad macna tusinaysa macnahaana iskeed kuu tusinaysa wax waktiyana aan ku xidhnay waa ismigii ismigaasi saddex qaybood buu qaybsami doonaa ismi daahira iyo ismi mudmara iyo ismi mubhama waa saddex qaybood buu noqon doonaa waa yahay ismigaa calaamaadka lagu garanayna waynu soo marnay soo ma ahayn imse calaamadood buu lahaa wuxuu soo sheegay afar calaamadood alkhafdu iyo altanwiin iyo al iyo xuruufu lkhafdi usoo gudub ficilkii ficilka tacriifkiisa waynu soo sheegnay maxaa la odhan jiray ficil kalimatun dallat calaa macnan fii nafsiha waqtaranat biaxadi alasminati alaaثati wadcan waa kelmad macna tusinaysa iskeed kuu tusinaysa saddexdii wakti mid ka midana ku xidhan macnaha waxay tusinaysaa baynu hi kelmaddani dhacdo wakti gaara dhacday ama waktigii tegey ama waktigan jooga ama waktigan soo socda waa ficil ficilkuna wuxuu noqdaa saddex qaybood buu noqdaa maadi waa haddii dhacdadani ay dhacday wakti tegey sida qaama uu istaagay oo kale mudaaric waxa weeyaan waa haddii dhacdadani ay dhacayso waktigan aynu hadlayna jooga amba waktiga soo socda waa adigoo idhahda yaquumu iminku istaagaya amba dib buu ka istaagi doona qaybta saddexaadna amar waa haddii dhacdada adiga laftaada lagaa doonayo mustaqbalka inaad samayso waktiga soo socda qumbalagu istaag istaag baa lagaa doonaya waqtiga soo socda calaamaadka lagu garanaya ficilka ee lagaga soocaya ismigii xarafkana waynu soo marnay imisuu ka soo tilmaamay musanif afar qad iyo siin iyo sawfa iyo taawtaniis asaakin qaybta saddexaad waxa weeyaan wa xarfun jaa-a limacnan tacriifkiisa waynu soo marnay kalimatun dallat calaa macnan fii hayriha waa kelmad macna tusinaysa laakiin macno madax bannaan ma tusinaysa macnaheed wuxuu soo baxayaa uun marka keyrkeed la raaciyo oo ismi lagu daro amba ficil lagu daro marka xarafku wuxuu u qaybsamaa isaguna saddex qaybood halkaa u fiirsada xarafku waxaynu idhi macnihiis wuxuu soo baxayaa uun kelmad kale marka la raaciyo ismi anba ficil soo maha raacitaankan ismi anba ficil uu raacayo ayaa xarafka waxaa loogu qaybiya saddex qaybood qismun mukhtasun bilasmaa qayb ismi uun gasha wa qismun mukhtasun bilafcaal iyo qayb ficil uun gasha wa qismun mushtarakun bayna alasmaa'i walafcaal iyo qayb asmaadana raaci karta afcaashana raaci karta qaybta koowaad waa qayb ka dhaxaysa asmaada iyo afcaasha hal oo kale ficilna waad gelin kartaa hal ataa cala linsaani oo kale ismina waad gelin kartaa fahal antum muntahuun labaduu qur-aanka ku jira soo maa qaybtaa waxaa la idhahdaa waa mushtarak bayna alasmaa'i walafcaal qaybta labaadna waxaa weeyaan qismun mukhtasun bilasmaa qayb ku gaara asmaada qaybtaasina waa xuruuf lkhafdi oo kale qaybta saddexaadna waa qismun mukhtasun bilafcaal qayb ku gaara afcaasha qaybtaasina waxa weeyaan sida qad iyo siin iyo sawfa iyo taawtaniis asaakin oo kale intaa waa la fahmay intaa waxaynu kala soo dhex baxaynaa waxaynu ihi kelmaddii waxay u qaybsamaysaa saddex qaybood ismun wa ficlun wa xarfun jaa limacna saddexdii qaybood qayb kasta waxaynu usii qaybinay imse qaybood saddex qaybood ismigii waxaynu ka dhignay daahir iyo mudmar iyo mubham ficilkiina waxaynu ka dhignay maadi iyo mudaaric iyo amar xarafkiina waxaynu ka dhignay mukhtasun biاlsmi iyo mukhtasun bilficli iyo mushtarakun baynahuma wa kaas ismigii saddex qaybood baynu ka dhignay ismun ظaahirun ismi ظaahir ismi ظaahira maxaa la yidhahdaa waxay yidhahdeen culammadu maa dalla calaa musamaahu bilaa qaydin aslan ismi ظaahira waxaa la yidhahdaa waa ismiga ku tusinaya ciddan magaca uu u yahay iyadoon wax lagu xidhayo oo la raacinaya aanay jirin macnaha waxa weyaan ismigan marka lagu hadlo wuxuu si toosa ugu dhacayaa musamihii lagu magacaabo iyadoon wax kale la raacinayo kaasaa waxaa la yidhahdaa ismun daahirun ismi daahir dee shay kasta oo adduunyada dusheeda yaalla wuxuu leeyahy magac soo maha magacyadaasoo dhan waxaa la yidhahdaa waa asmaa daahira weeyaan waayo magacan marka lagu hadlo si toosa wuxuu ugu dhacayaa ciddii lagu magacaabay iyadoon waxba la raacinayn tusaale markaynu dhahno zaydun wa camrun wa hindun wa zaynabu waxaa la odhanaya waa ismi daahir kaa waxaa la dhahdaa ismi daahir qaybta labaad ismi mudmar amba damiir baa la dhahda kaana waa la garanaya maa dalla calaa mutakalimin aw mukhaadabin aw ghaa'ibin waa ismi tusinaya qof hadlaya sida ana anigoo kale amba waxa weeyaan mid lala hadlaya anta adigoo kale amba mid maqan huwa isaga oo kale kaana waxaa la dhahdaa mudmar maa dalla calaa musamaahu biqaydi takalumi aw alkhitaabi aw alghaybati u fiirsada wuxuu tusinayaa musamihiisa waa kii lagu magacaabay laakiin maxaa la raacinaya oo lagu qaydaya musamahani waa inuu hadlayo takalim waa inuu yahay ana amba waa inuu yahay mukhaadab lala hadlayo anta amba waa inuu yahay ghaa'ib maqan oo huwa qaybta saddexaad waxaa weyan ismi mubham ismi mubham maxaa la yidhahdaa maa dalla calaa musamaahu biqaydi asilati aw اlishaarati ilayh waa ismi tusinaya musamahii lagu magacaabayey iyadoo uu ku qaydan yahay waxa weeyaan silo jumlad silo la yidhahdo waa in la raaciyo amba waa in farta lagu fiiqo haddaan idiin soo ururiyo ismi mubham waxaa la yidhahdaa waa ismigii la odhan jiray alismu اlmawsuul iyo ismiga la yidhahdo ismu lishaare labadaasoo la ysku daray wey ismi mubham baa la ysku dhaha waayo ismiga mawsuul musamihiisa inuu tusiyo waxa waxa weeyaan ay ku muuqanaysaa oo musamihiisa uu ku tusinaya in la raaciyo jumladda ka dambaysa la yidhahdo silada haddaan iminka idhaahdo jaa aladii kii baa yimid alladii miyaa la garanaya cidduu ku dhacayo lama garanayo si musamihiisa uu inoo tusiyo waa in la raaciyo jumladda ka dambayse silada waa in la dhahdo jaa aladii kii baa yimid akramaka ku maamusay amsi shalay waa la gartay soo ma ismi mawsuul baa la dhahda ismulishaare isaguna ismiga mubhamkaa buu ka mid yahay ismuulishaaruhu ciddan lagu magacaabayo wuxuu kugu tusinayaa un in la raaciyo farfiiq iminka haddaan idhaahdo haada oo aan gacmahana sidaa idhaahdo miyaa la garanaya ciddaan ujeedo lama garanayo laakiin haada haddii aan idhaahdo oo farta aan ku fiiqo gidaarka waa la garanaya ciddaan ujeedo ismigaana waxaa la idhahdaa mubham waa maa dalla calaa musamaahu biqaydi silati aw اlishaarati ilayhi waa ismigan tusinaya cidda uu magaca u yahay iyadoo lagu qaydayo silada ismiga mawsuul macnihiis wuxuu ku muuqanayaa marka la raaciyo jumladan ka dambaysa silada amba waxaa lagu qaydayaa farfiiq waa ismulishaarihii oo isagana musamihiisa wuxuu kugu tusinaya un in la raaciyo farfiiq adigu isku soo duuduubo ismiga mubhamkii waa alsmu lmawsuul wasmu lishaara taasi waxa weeyaan waa saddexdii qaybood ee ismiga uu qaybsamay ficilku isaguna saddex buu uqaybsamaayo waxay noo keeni doonaa musanif ka keeni doona maadi iyo mudaaric iyo amar xarafkuna saddex qaybood buu uqaybsamaa oo iyadana meesheeda ayay inoogu iman doonta mukhtasun bilismi iyo mukhtasun bilficli iyo mushtarakun baynahumaa sagaal qaybood soo maha sagaalkaa qaybood laba qaybood oo keliya laga icraababan labadaasi waa labadee alsmu daahir iyo alficlu lmudaaric toddobada kale waa la binay labadaasaynu kala soo dhex baxaynaa alsmu daahir ismigii daahirka la odhan jiray iyo alficlu almudaaricu ficilkii mudaaric waa laba qaybood soo maa labadaa qayboodba waxaynu tilmaami doonaa mid kasta qaybihiisa way nagu soo noqnoqon doonaan marka aad bay u fududaan doonaan ha lala socdo ismiga daahirka waxaa loo qaybiyaa sideed qaybood intii hore waxay iska ahayd hordhac bay ahayd iyo arar laakiin intaynu u jeedna waa intan aynu la soo harhayna alismu daahir waxaa loo qaybiyaa sideed qaybood mufradun munsarif mufradun hayru munsarif jamcu tagsiir munsarif jamcu tagsiir hayru munsarif jamcu lmu'anas asaalim almusanna jamcu lmudaker asaalim iyo alasmaa alkhamsa ismiga daahirka waxaa loo qaybiya sideeddaas alficlu lmudaaricna waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood kow saxiixu laakhir laba muctalu laakhir saddex alafcaalu alkhamsatu wakaas ismiga daahirka maxaa loo qaybiyaa ma nidhi sideed qaybood ficilka mudaaricna saddex qaybood sideeddaa qayboodee ismiga daahirka bal aan dul marno sideeddaa qaybood iyo qayb kasta qeexitaankeeda iyo tusaalaheeda qaybta koowaad waa maxay waxa weeyaan kow mufradun munsarif waa ismi mufrada oo munsarifa mufradun munsarif maxaa la idhahdaa tacriifaadka waa inaad qortaan maa dalla calaa waaxidin wqabila الtanwiina wاlkhafda biاlkasrati kaasaa waxaa la idhahdaa ismi mufrada oo munsarifa maa dalla calaa waaxidin muxuu tusinaya waa mufrad shay keliyuu tusinaya lab iyo dhadig wuxuu doonaha noqdo shay keliyu ku dhacaya waana munsarifo munsarif waxaa laga wadaa waqabila الtanwiina wuxuu aqbalayaa tanwiintii wاlkhafda biاlkasrati iyo in lagu khafdiyo hoos dhig kaasaa waxaa la idhahdaa mufrad munsarif shay keliyuu ku tusinaya waa mufradnimadii waxaanu aqbalayaa tanwiintii iyo hoos dhigii intaasina waa munsarifnimada tusaale zaydun waxaynu odhananaa waa mufrad munsarif waayo zaydun hal nin buu ina tusinaya waa mufrad waana munsarif maxaad ka wadaa waa munsarif tanwiintii buu aqbalaya zaydun zaydan zaydin waxaa kaloo aqbalaya hoos dhigii marartu bizaydin kaa waxaa la hahdaa mufrad munsarif qaybta labaad mufradun hayru munsarifin waa mufrad hayru munsarifa maxaa la odhanayaa isagana maa dalla calaa waaxidin walam yaqbal الtanwiina wala اlkhafda biاlkasrati maa dalla calaa waaxidin isaguna waa mufrad oo shay keliya ku tusinaya laakiin waa hayru munsarif oo ma sarfoomayo maxaad ka wadaa ma sarfoomayo tanwiintiina ma aqbalayo oo lama tanwiiniyo hoos dhigna ma aqbalo oo marka la khafdinayo hoos dhig laguma khafdi ee wax kalaa lagu khafdin doono tusaalihiisu waa maxay axmadu oo kale axmadu nin keliyuu ku tusinaya waa mufrad waana hayru munsarif hayru munsarif maxaad ka wadaa ma tanwiinin kartid axmadun axmadan axmadin ma jirto hoos dhigna ma aqbalo oo marartu biaxmadi ma odhan kartid waa inaad tidhahda marartu biaxmada kaana waxaa la idhahdaa ismi mufrad hayru munsarif qeybta saddexaad jamcu taksiir munsarif jamcu taksiirin munsarif amba waxaad tidhahdaa jamcu taksiir almunsarif waa jamcii la jejebiyey ee haddana sarfoomayey isagana maxaa la odhanayaa maa dalla calaa akara min اثnayni watagayara fiihi binaau mufradihi waqabila اtanwiina wاlkhafda biاlkasrati u fiirsada magiciisu muxuu ka koobay imse kelmadu saddex jamcu taksiiri almunsarif soo ma saddexdaa kelmadoodee tacriif ee uu ka kooban yahay ismigiisu mid kasta waxaa lagu sheegay tacriifka jamacnimadu waa maxay maa dalla calaa akara min inain waa ismi tusinaya laba wax ka badan saddex iyo wixii kasii badan ila halka waxaa la ihahdaa mufrad soo ma labadana maxaa la ihahdaa musane saddex iyo wixii ka badanna maxaa la ihahdaa jamac maa dalla calaa akara min inain wuxuu tusinayaa laba wax ka badan maxaa laga wadaa ataksiirna watagayara fiihi binaau mufradi qaab dhismeedkii mufradkiisa ayaa isbedelay mufradkiisa qaab buu ahaa jamac markii laga dhigayna qaab kaluu noqdo isbedel baa ku dhacay isbedelkaa ku dhacay muxuu noqonayaa amba dee xarakadii baa isbedeshay amba waxa weyaan xuruuf dheeraada lagu soo daray jamicii oo waxa weeyaan aan ku jirin mufradkii amba xuruuftii mufradka ku jirtay wax ka mid ahba jamicii laga tegey oo la nuqsaamiyey taasina waa ataksiir waxa weeyaan qaab dhismeedkii mufradkiisa ayaa la burburiyey amba isbedel baa ku dhacay amba xaraka ha isbedesho amba xuruuf dheeraad ah lagu soo daro amba xuruuf ha laga gooyo oo ha laga nuqsaamiyo almunsarif maxaa laga wadaa horeynu usoo sheegnay waqabila tanwiina tanwiintii buu aqbalaya wاlkhafda bاlkasrati iyo in kasra lagu khafdo kaana waxaa la hahdaa jamcu taksiir almunsarif maa dala calى akara min اثnayni watagayara fiihi binaau mufradihi waqabila tanwiina wاlkhafda biاlkasrati tusaalihiisu waa maxay rijaalun oo kale rijaalun u fiirsada waxaynu odhanaa waa jamcu taksiir almunsarif waa jamac laba wax ka badan buu ina tusinaya saddex nin iyo wixii kasii badan soo ma waana taksiir mufradkii isbedel baynu ku samaynay mufradku wuxuu ahaa rajulun jamiciina waxanu dhi rijaalun xarakaa la bedelay soo maartan ra-du way kor dhignayd jiimkuna wuu godnaa rijaalun ra-dii waa la hoos dhigay jiimkiina waa la kor dhigay xuruuf dheeraadana waa lagu soo daray oo mufradkii aan ku jirin alifku ma ku jiray mufradkii mee kuma jirin waa tagsiir waana almunsarif tanwiintii wuu aqbalaya rijaalun rijaalan rijaalin marka la khafdinayna kasraa lagu khafdin doonaa oo waxaa la odhanaya marartu birijaali kaasna waxaa la hahda jamcu taksiir almunsarif qeybta afraad waxa weya jamcu taksiir hayru lmunsarif waa jamcu taksiir laakiin ma sarfoomayo isna waa fududya haddaynu fahnay kaa hore maxaa la odhanaya maa dalla calaa akara min inayni watagayara fiihi binaau mufradihi walam yaqbal اtanwiina wala اlkhafda bilkasrati maa dalla calaa akara min inain wuxuuna tusinaya laba wax ka badan waa jamacnimadii watagayara fiihi binaau mufradi qaab dhismeedkii mufradkiisa isbedelay waa tagsiirkii xarakadii mufradkaynu bedelnay amba xuruuf aan mufrad ku jirin baynu kusoo darnay amba xuruuf mufradkii ku jirtay baynu ka goynay oo ka nuqsaaminay waa tagsiirkii waqabila tanwiina tanwiin walam yaqbal tanwiina tanwiintii ma aqbalayo wala alkhafda bilkasrati iyo kasra in lagu khafdiyo tanwiinna ma aqbalayo lamana hoos dhigayo taasina waa maxay ayru lmunsarifnimadii tusaale waxaa weeyaan masaajid oo kale u fiirsada masaajidu oo kale waxaynu odhanaa waa jamcu taksiir hayru lmunsarif waa jamac masaajid maxayna tusinaysaa laba wax ka badan saddex masjid iyo wixii kasii badan tagsiirna wuu ku dhacay qaab dhismeedkii mufradka isbedel baynu ku samaynay soo lama arko masjidun masaajidu xarakaynu bedelay alif aan ku jirin mufradkiina waynu kusoo darnay waana hayru lmunsarif lama tanwiinin karo masaajidun masaajidan masaajidin ma odhan karti markaad khafdinaysana kasra kuma khafdin kartid ma odhan kartid sallaytu fii masaajidi waa inaad tidhahda sallaytu fii masaajida kaasina waa jamcu taksiir غayru lmunsarif qaybta shanaad waxaa la yidhahdaa jamcu lmu'anasi assaalim waa jamac dumar ku dhacaya oo nabad galay tagsiir buu ka badbaadiyey tagsiirkii aynu soo sheegayna iminka muxuu noqonayaa tacriifkiisu wuxuu noqonayaa maa dalla calaa akara min isnatayni biziyaadati alifin wa taa'in fii aakhirihi maa dalla wuxuu tusinayaa calaa akara wax ka badan min isnatayni laba dumara muxuu kugu tusinayaa biziyaadati alifin wa taa'in alif iyo ta baa waxaa lagu darayaa fii aakhirihi dabayaaqadiisa kaasaa waxaa la idhahdaa jamcu lmu'anasi assaalim waa jamac laba wax ka badan buu ina tusinaya waana mu'anas saddexdaa iyo waxa ka sii badan waxaa la doonaya inay noqdaan maxay dhadig waana assaalim saalim maxaa laga wadaa qaab dhismeedkii mufradka lama bedelaye waa la badbaadinaya wuu nabad qabaa haddaa marka jamc laga dhigay maxaa la samaynaya xagga dambaba waxaad kaga daraysaa alif iyo ta maa jumica bialifin watain masiidatayn baa la idhaha waxaa lagu jamcinayaa alif iyo ta dheeraada hindun maxaad odhanaysaa hindatun baa la odhanaya hindatun jamcu lmuanas asaalim weya waayo wuxuuna tusinayaa laba dhadig wax ka badan saddex hinde iyo wixii ka sii badan waana dee waxa weeyaan saalim wuu nabad galay qaab dhismeedkii mufradka maynaan taabanine xagga dambe unbaa waxaynu kaga darnay alif iyo ta jamaca xagga dambe lagaga daray alif iyo ta maxaa la yhahdaa jamcu lmuanas assaalim qaybta lixaad waxa weeyaan waa almusanna waa ismigii tusinayay labada isaguna wuu fudud yahay waxaa la idhahdaa maa dalla calى اثnayni biziyaadati alifin wa nuunin aw yaain wa nuunin fii aakhirihi almusanna maa dalla waa ismiga tusinaya cala اثnayni laba laba dee waxaa weeyaan raga amba laba dumara wuxuu doonaha noqdo ismigani laba markuu tusinayo waa inaad ismigii mufradka xagga dambe kaga darto alif iyo nuun waxa weeyaan xaaladda rafcaha amba iyo iyo nuun baad ismigii mufradka xagga dambe kaga daraysa xaaladda nasbaha iyo khafdaha way noo iman doonta kaasaa waxaa la idhahdaa almusanna waa ismi ina tusinaya laba laba si uu kuu tusiyana waa inaad ismigii mufradka xagga dambe kaga darto alif iyo nuun amba ya iyo nuun alif iyo nuun baa lagu daraya waa rafcan waa xaaladda rafcaha ya iyo nuun baa xagga dambe lagaga daraya waa nasban wa khafdan xaaladda nasbaha iyo xaaladda khafdaha way iman doonta tusaale almuslimu waa hal nin oo muslima hal nin oo muslima soo ma hal nin oo muslima wey weliba waa mufrad munsarifa muslimun markaynu dhaha almuslimu markaynu doonayno laba nin inaynu ka dhigno maxaynu odhanaa almuslimaani xagga dambe kaga dar alif iyo nuun amba almuslimayni xagga dambe kaga dar ya iyo nuun waad aragtaa maa file almuslimatu waa gabadh keliya oo islaama maxaa la odhanayaa markaynu ka dhigayno musane almuslimataani iyo almuslimatayni saasaa la odhanaya kaasina waa almusana qaybta toddobaad waxaa la yidhahdaa jamcu lmudakari assaalimu waa jamcii ragga ku dhacayay ee isaguna nabad galay wuxuu ka soo horjeedaa jamcu lmuanas assaalim soo mahayn jamcu lmudakari assaalimu waxaa la yidhahdaa maa dalla calaa akara min ithnayni biziyaadati waawin wa nuunin aw yaain wa nuunin fii aakhirih maa dalla calaa akara waa ismiina tusinaya wax ka badan calaa akara min itnayn laba wax ka badan ila waa jamce saddex iyo wixii ka sii badan oo weliba raga calaa akara min itnayn si uu kugu tusiyo saddex raga iyo wax ka badan waxaa la doonayaa biziyaadati waawin wa nuunin wow iyo nuun waa in xagga daba lagaga daro xaaladda rafcaha aw yaain wa nuunin fii aakhirihi amba ya iyo nuun waa in xagga daba lagaga daro xaaladda nasbaha iyo xaaladda khafdaha kaana waxaa la idhaha jamcu lmudakari assaalim jamac maxaa laga wada jamac wuxuu tusinayaa saddex iyo wixii ka sii badan almudakar maxaa laga wadaa almudakar saddexdan iyo waxaan ka badani waa inay noqdaan rag waa inay noqdaan assaalim maxaa laga wadaa saalim qaab dhismeedkii mufradku wuu nabad galay isbeddel laguma samaynayo ee mufradkii oo sidiisa u taagan ubaa xagga dambe waxaa lagaga darayaa waaw iyo nuun xaaladda rafcaha amba iya iyo nuun xaaladda nasbaha iyo xaaladda khafda tusaale almuslimu musanna markaynu ka dhigna maxaynu nidhi laba markaynu ka dhigaynay raga almuslimaani almuslimayni soo ma almuslimu markaynu ka dhigayna jamcu lmudakari saalim jamca raga oo nabad galay xagga dambe kaga dar waaw iyo nuun almuslimuuna amba iya iyo nuun almuslimiina kaasina waa jamcu lmudakari asaalim qaybta sideedaad ee ugu dambaysa asmaada waxaa la dhahdaa alasmaau alkhamsatu iyadu waa shan ismi un wahiya abuuka wa akhuuka wa xamuuki wa fuuka waduu maalin way noo iman doontaa afcaashuna saddex qaybood bay noqotay saddexdaa qaybood iyaduna waa saddex qaybood oo fudfudud iyadana aan bowsiine la socda saddexdaa qaybood waxaa weeyaan alficlu lmudaaric alsaxiixu alaakhir iyo alficlu lmudaaric almuctalu alaakhir iyo alficlu lmudaaric waxa weeyaan alafcaal alkhamsa saddexdaa qaybood baa laga dhiga afcaashan alficlu lmudaaric waa ficilka mudaaric alsaxiixu alaakhiri ee aakhirkiisu uu caafimaadka qabo uu fayow yahay maxaa la odhanayaa kullu ficlin mudaaricin lam yakun aakhiruhu waawan aw yaaan aw alifan waxaa la yidhaahdaa alficlu lmudaaric alsaxiixu alaakhir waa ficil kasta oo mudaaric oo aan loogu dambaysiinin waaw amba ya amba alif ficilka mudaaric saddexdaa xaraf mid ka mid haddaanu ugu dambayn xuruuftii kaloo dhani ha ugu dambayso maxaa la odhanayaa alficlu mudaaric asaxiixu aakhir sida yansuru yadribu yaftaxu oo kale ficil mudaaricoo saxiixulaakhira weya waayo dee waawna uguma dambayso yana uguma dambayso alifna uguma dambayso qaybta labaad alficlu mudaaric almuctalu laakhir iyaduna de waa qaybta hore cagsigeedu soo ma kullu ficlin mudaaricin aakhiruhu waawun aw yaaun aw alif waa ficil kastoo mudaaric oo loogu dambaysiinayo waaw amba ya amba alif aakhirkiisaa buka waayo saddexda xarafba waxaa la hahdaa xuruufu lcila xuruuftii keenaysa ficilka inuu bukoodo waa alwaaw walyaa walalif marka ficil kastoo mudaarico saddexda xaraf mid ka mid ugu dambeeya maxaa la odhanaya alficlu mudaaric almuctalu laakhir yadcuu maxaa ugu dambeeya waaw yarmi maxaa ugu dambeeya ya yaksha maxaa ugu dambeeya alif baa ugu dambaysa qaybta saddexaad waxa weeyaan alafcaalu alkhamsatu afcaashii shan tahay waa ficil mudaaric waxaana la yidhaahdaa alafcaalu alkhamsatu afcaashii shan tahay halkaa ha loo fiirsado yaana idin hoos marin alafcaalu alkhamsatu daabidkeedaan idin siinayaa marka qof kastoo ka midi waa inuu isku dayo inuu sameeyo isagu shantaa ficil inuu sameeyo waayo shan ficil oo gaara maaha sidii alasmaau alkhamsa waa shan ismi oo gaara baynu dhan waynu tirnay kadibna waa ka tooraynay abuuka akuuka xamuuki fuuka duumaal tani sidii oo kale maaha qaacidaa lagu siinaya marka adaa samaynaya afcaasha waxaa la odhanayaa kullu ficlin mudaaricin budi'a bitaa'i watasala bihi waaw ljamaacati watasala bihi alif اlisnayni aw waaw ljamaacati aw yaau lmu'anasati lmukhaadaba aw budi'a bilyaai watasala bihi alif اlisnayni aw waaw ljamaacati aan ku celiyo kullu ficlin mudaaricin budi'a bitaa'i watasala bihi alif اlisnayni aw waaw ljamaacati aw yaau lmu'anasati lmukhaadaba aw budi'a bilyaai watasala bihi alif اlisnayni aw waaw ljamaacati afcaalu khamse waxaasaa la ydhahda waa maxay ficil kastoo mudaaric markaa ficilkan mudaaric waxaad ku bilaaban kartaa ta ambaya labadaa xaraf baa lagu bilaabanaya ficilka mudaaric waxaa la yaqaana afar xaraf baa lagu bilaaban jiray soo ma alhamzatu walnuunu walyaa-u wa ta way noo iman doontaa insha allahu tacaala afcaalu khamse waxaa ka mamnuuc oon lagu bilaaban laba xaraf alhamzatu walnuun waxaa lagu bilowdaa laba xaraf oo keliya attaau wa alyaa waka ataa weliya u fiirsada haddaba ta markaynu ku bilaabanayno ta markaynu ku bilaabanayno saddex tusaale ka soo baxaya waxaa inoo bannaan xagga dambe inaynu kaga darna alif iyo nuun amba waaw iyo nuun amba ya iyo nuun waa imse tusaale marka waa saddex ya markaynu ku bilaabanaynona laba tusaale ka soo baxaya xagga dambe waxaynu kaga dari karnaa alif iyo nuun amba waaw iyo nuun laakiin ya iyo nuun xagga dambe kagama dari karna marka maxaynu nidhi alafcaalu lkhamsa waxaa lagu bilaaban karaa un laba xaraf oo keliya ta amba ya ta marka lagu bilaabanayo imsa tusaale ka soo baxaya saddex sida nasaro oo kale weya ta ku mudaaricee tansuru tansuru markaad tidhaahdo saddex tusaale kaaga soo baxaya xagga dambe kaga dar alif iyo nuun tansuraani xagga dambe kaga dar waaw iyo nuun tansuruuna xagga dambe kaga dar ya iyo nuun tansuriina waa saddex tusaale ka wareeg taad iyo ya ku mudaaricee yansuru laba tusaalaha kaaga soo baxay xagga dambe kaga dar alif iyo nuun yansuraani xagga dambe kaga dar waaw iyo nuun yansuruuna laakiin ma jirto ya iyo nuun xagga dambe lagaga daray yansuriina haadihi hiya alafcaalu alkhamsatu alafcaal alkhamsa lagu sheegaya waa taa markaa dee ficil kastoo mudaaric ayuunbaa waxaad ku bilaabanaysaa ta amba ya ta markaad ku bilaabato xagga dambe kaga dar alif iyo nuun waaw iyo nuun ya iyo nuun ya markaad ku bilaabatana xagga dambe kaga dar alif iyo nuun ama waaw iyo nuun tusaale kaleynu soo qaadanayna waxa weeyaan daraba ficilka ta ku mudaarice tadribu xagga dambe kaga dar alif iyo nuun tadribaani waaw iyo nuun tadribuuna ya iyo nuun tadribiina ka wareeg taadi oo ya ku mudaarice yadribu xagga dambe kaga dar alif iyo nuun yadribaani xagga dambe kaga dar waaw iyo nuun yadribuuna xagga dambe kaga dar ya iyo nuun ma jirto شanta waxaa la yidhahdaa alafcaalu alkhamsatu amba alamhilatu alkhamsatu tusaalayaasha shanta idinku isku daya ficil kastoo mudaaric ayaa waxaad ku bilaabanaysaa ta amba ya ta markaad ku bilaabato xagga dambe kaga dar alif iyo nuun amba waaw iyo nuun amba ya iyo nuun ya markaad ku bilaabatana xagga dambe kaga dar alif iyo nuun amba ya iyo nuun waxaan ujeedaa amba waaw iyo nuun saddexdii qaybood oo ficilka mudaaricu noqdayna waa saddexdaas ismigii daahirkaa maxaynu ka dhignay sideed qaybood qayb kasta waa soo qeexnay tusaaleyaasheediina waynu sheegnay ficilkii mudaaricna waxaynu ka dhignay saddex qaybood qayb kasta waynu qeexnay tusaaleyaasheediina waynu sheegnay koob iyo tobankaasaa waxaa la ysku dhahdaa almucrabaatu waxyaabaha la icraabayo marka intaas koob iyo tobankaha la soo xifdiyo qayb kasta qeexitaankeeda iyo tusaaleyaasheeda والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا